أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda andalus qodobadan idiin hanana waxaa ka mid ah ganacsatada magaalada muqdisho ayaa gebiyahaanba maanta ku dhaqaaqay shaqo joojin kadib markii kooxda ridada lacago badan oo baad ah kusoo rogtay ganacsatadaasi wilaayada jubbada hoose ee ka warbixisay halka ay marayso xamlada dacwiga ah ee ka socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi howlgallo kala duwan oo lala beegsada cadowga allah ee ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ee dagaalo culus ku qaada saldhigyo askarta kufaarta kenya ay kaga sugan yihiin gobollada mandheera iyo laamu ganacsata soomaaliya ee dhimasho dhaawac loogu geystay dalka koonfur afrika xilli ay sii kordhayso dhibaatada ay la kulmayaan soomaalida ku dhaqan dalkaasi maamulka islaamiga degmada ceelbuur ee wilaayada galguduud ayaa dowladdiini usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaasi bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka hiiraan jubbada dhexe baay iyo gado ayaa ka faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayaadkaasi يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo axada taariikhuna ku beegan tahay afar tobanka bisha safar sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan ganacsatada magaalada muqdisho ee gebiyahaanba maanta ku dhaqaaqay shaqo joojin kadib markii kooxda ridada ay lacago badan oo baad ah kusoo rogtay ganacsatadaasi maxamed xasan alfaatix ayaa inoo haya warkaasi bismillaah waad mahadsan tahay Een, xaalado kacsanaan ah ayaa laga soo sheegaya magaalada muqdisho ee, kadib markii kooxda ridada lacago baad dheeraad ah ay kusoo rogtay ganacsatada ee, suuqyada waaweyn ee magaalada caasimadda ah Een, guddiga ganacsatada gobolka banaadir ayaa xalay war-saxaafadad ay soo saareen ee, waxay ku dhawaaqeen in shaqo joojin guud laga sameynayo dhammaanba suuqyada ganacsiga ee magaalada muqdisho ee sababo la xiriira iyadoo lacago baad dheeraad ah lagu soo rogay ganacsatada iyo shacabka caadiga ah ee wax ka iibsanaya suuqyada arrintan ayaa runtii gilgishay magaalada caasimadda ah ee madaxa kooxda ridada xasan gurguurte oo xalay fiidkii hadlay isna wuxuu ugu gootiyey ganacsatada in tallaab adag uu ka qaadi doono isagoo ee, yiri ee, waxaad ku qasbantihiin inaad bixisaan lacagaha canshuuraha ee dhijitaalka ah Een, qaar ka mid a ganacsatada ee ugu waaweyn gobolka banaadir ayay kooxda ridada xalay xirtay kuwaas oo ku bariyey xabsiyada Een, jawiga ayaa aada u kacsan ee, shirkadaha waaweyn ee laga isticmaalo lacagaha danabaysan ee mobileka ayay dadku hortuban yihiin iyagoo ee, dalbanaya in lacagahooda la siiyo sababa la xiriira qalqalka dhanka ganacsiga ee muqdisho ka jira oo ay abuurtay kooxda ridada arrinta sida aadka ah ee looga caraysan yahay ayaa waxay tahay in wasaaradda maaliyadda ee kooxda ridada ay maalintii ee, khamiista ay soo saartay war-saxaafadeed ay ku sheegaysa in qof walba oo ee, wax ka iibsada goobaha ganacsiga ee magaalada ay ka jarmayso een, lacagtiisa e v c ga amba e dahabka lacag dhan shan boqolkiiba taas oo dadku ay ka qoob gariireen Een, waxaan ognahay in bilihii lasoo dhaafay muqdisho uu ka jiray sicir barar iyo shaqo la-aan baahsan oo kooxda ridada ay sababtay arrinkaas oo dadku ay ka gadoodsanaayeen ayaa haddana loo soo dhigtay ee, hantidoodii yareed ee ku jirtay ee, taleefanada Een, waxaana la arkayaa dadka oo ee, boqol boqol u socda wadooyinka yaacaya ee, iyadoo lagu xuunsan yahay ee, shirkadaha isgaarsiinta jawiguna uu yahay mid aada u qasan ee, baraha bulshada ayay dadku ee, fariimo hanjabaad ah ugu marinayaan kooxda ridada Ee, waxaana la filayaa maanta inay dhacaan dibadbaxyo iyo gadood ee dadku ay ka sameynayaan lacagahan baadda ee kooxda ridada ay kusoo rogtay ee, ganacsatada iyo shacabka si isku mid ah murtad xasan garguurte tan iyo markii uu xilka qabtay wuxuu waday dhulboob uu ku hayey een, shacabka magaalada muqdisho lacago ee, baad ah oo kusoo rogaya ganacsatada waxaana usii dheer in maleeshiyaadka kooxda ridada ay isbaarooyin soo dhigteen een, wadada xiriirisa suuq bacaad iyo suuqa bakaaraha ilaa iyo dekeda muqdisho halkaas ayaa gaadiidka dadweynaha lacag looga qaadayaa Ee, markii intaasi oo baad ah kooxda ridada ee ku filnaan weyse waxay bilaabeen in ee, dadka wax ka iibsanaya een, dukaamada iyo carwooyinka ay lacag kusoo rogaan arrintaas runtii saameyn weyn ay yeelatay Ee, saameynteedane guri walba oo muqdisho ku yaal ayaa laga dareemaya oo laga hadalhayaa Ee, xalay ilaa iyo maantana jawigu wuxuu yahay mid aada u qasan ee wixii kusoo kordhana wararka iyo barnaamijka idaacadda andalus ayaan kusoo gudbin doonaa insha allah mahadsanid alfaatix wilaayada jubbada hoose ee ka warbixisay halka ay marayso xamlada dacwiga ee ka socotaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi bashiir muxiidiin abuemin ayaa faahfaahinaya xamladii oo walaayada jubbada hoose ka socotay magaceedana u ahaa irshaadul umma ilaa sabiili rashaad shacaarkeedana u ahaa kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raaciyatihi xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo aad wada garanaysaan xamladaas guud ahaan walaayada waxaa ugu socotaa si dardarleba ugu socotaa walaayada guud ahaan muxaafadaadka waa sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo waraysi gaara siiyey idaacadda islaamiga andalus muddo laba toddobaad kadib oo siweyn degmooyinka wilaayada sida jamaame kamsuuma xagar badhaadhe iyo deegaanada hoostaga magaalooyinka kismaayo dhoobley iyo afmadow ay si weyn kaga socoto xamladan wacyigelinta ee beegsanaysa bulshada qeybaheeda kala duwan dadka ayaa loo qabanaya nadawaad iyo muxaadaraad qayb ka ah xamlada wacyigelinta ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad iyada oo sidoo kale la kulmayey ganacsatada odayaasha dhaqanka macallimiinta madaariista waalidiinta iyo dumarka gaadiidleyda iyo xirfadlayaasha qeybahooda kala duwan ugu horeen sheekh abuyoonis ayaa isdultaa ku sameeyey waxyaalaha laga wacyigelinaya dadka ku dhaqan wilaayada jubbada hoose waxa laga wacyigelinayo waa guud ahaan wixii shareecadan rahmaanka ah oo na fartay in dadka muslimka ah laga wacyigeliyo humaanta oo layska reebo wanaaggana ummadda la faro xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ahaa man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi inaan dhaqangelinno oo qof kasta oo muslim ah waxa shareecada rahmaanka oo u diidayso inay ka fogaado waxay shareecada rahmaanka faraysana oo sii qaato gaar ahaanna waxaa ka mid ah waxyaabaha si weyn ah ummaddan loogu wacyigelinayay sida waxa maanka dooranayo oo muqaadaraadka sida moogtahay teleefanada waaweyn oo moogtahay humaanta iyo fisqiga iyo balaayada lagu faafinayo ayaa ka mid ah iyo waxyaabo kale oo fara badan oo moogtahay ummaddan looga digayo baa ka mid ah waxaa kale ka mid ah sida dharka oo ma og tahay qofkan ku dhegan waxaa kale ka mid ah dharka oo ku buufsan anshaxumada sawirada gaalada iyo waxaa kale ka mid ah ma og tahay qofka tanta u xiranayo sidii ma og tahay gaaladii amar u xiranayo tantii dhinac waa banaynaya horna waxaa ka dhigaya wax dheer baa ka dhigaya oo aad ba markuu dheeraynaya waxyaabahaas baa ka mid ah marka waxyaabaha ma og tahay humaanta keenayo oo ay muhiim tahay in dadkan muslimka ah ee aan ugu digno oo shareecada rahmaankana ay qaataan mar wax laga weydiiyey sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose lajno ka kooban mas-uuliyiin culimo iyo salaadiin maalmihii u dambeeyey xamlada wacyigelinta ka waday magaalooyinka iyo miyiga fog ee wilaayada iyo waxay kala soo kulmeen bulshada ayuu faahfaahin ka bixiyey guud ahaan culimmadan iyo lajinadan oo isku xiranaayeen oo moogtahay loo xilsaaray barnaamijkaas inay soo gutaan bulshada waxay kala kulmeen waxaan caadi ahayn oo halkaa aan ka sheegi karin waa baahi aad u daran baa u qabeen aad ba u soo dhoweeyeen culimmada iyo lajinadan socotay waxayna ugu faraxsanaayeen si aan caadi ahayn waxayna mar kasta ay dhahayeen barnaamijkan amal waa barnamij aan u baahnayn waxaan u baahanahay in nagu soo celceliyo meelaha qaar waxaad dareemaysaa dadka markii khayrkan iyo wanaaggan loo sheegay si gaara waxay leeyihiin ganacsada qaar waxay leedahay anaga halkaanba iga qusaysaa halkaanba iga qusaysaa halkaan anaga itaabanays anta anaa itaabanays anta meeshii anaga moogtahay oo u baahnay hadal heen iyo waxay ka dhalatay iyo sheekahaay iyo si ugu faraxsan yihiin bay ka dhalatay markan guud ahaan waa leenahay bulshada aad ba ugu baahnayd barnaamijkaas waxayna u baahan yihiin in barnaamijkan aad iyo aad loogu celiyo wacyigelinta in loo badiyo waxaa hadda meel laxa sii maraya muddadii wacyigelinta ee loo sameeyey dadka iyo inay ku suuliyaan mamnuucaadka la soo gaarsiiyey taasoo in badan hadda ka bilaabatay deegaanada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose mahadsanid abu ayman howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ee ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya haddaba faahfaahinta warkaasi war kaloo ku aadan cudamada mujaahidiinta oo dagaalo culus ku qaaday saldhigyo askarta kufaarta kenya ay kaga sugan yihiin gobollada mandheera iyo laamu waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow jasaaka allahu kheyran walaalka xaaris cabdulqaadir bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa subax axada taariikhdu ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha safar sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijri ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xali fuliin howlgalla kala duwan kuwaasi oo lala beegsaday cadowga allah dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay gudaha degmada afguy qarax kula beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaas ku dhintay laba askari oo murtadiin ah hal askari oo murtad ahna waa uu ku dhaawacmay dhanka bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada waajid dhanka baay ciidamada mujaahidiintu oo habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida ethoobiya ee degmada diinsoor oo kamid ah goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada baay dhanka gobolka laamu oo kamid ah dowlalka muslimiinta ee xooga ku haysta tasliibiyada kenya oo ciidamada mujaahidiinta weerareen xero askarta kufaarta kenya ay ku leeyihiin magaalada ishakani ee gobolka laamu dagaalkaasi waxaa la fadliisay ku baktiyay hal askari oo kufaarta kenya ah mid kalena waa uu ku dhaawacmay sidoo kale dab ayaa ka kacay qeyba kamid ah xeradaas dhanka mandheer oo kamid ah dhulka muslimiinta ay xooga ku haysta tasliibiyada kenya mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigga kufaarta kenya ee deegaanka eleli ee hoostaga degmada elqaalow ee gobolka mandheera khasaare bakti dhaawaca ayaa jira oo sliibiyada kenya kasoo gaaray dagaalkaasi waxaana sidoo kale gubtay dhowr teendho oo askarta kufaarta kenya uga dhisnaan gudaha xeradaas weeraradan waxay kusoo aadaan xili shalay weerar kala duwan ay dhaceen dhanka gedo ciidamada mujaahidiintu waxay shalay kamin u dhigeen koniyo ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta kuwaasi oo ka baxay degmada luuq kuna sii jeeday degmada doolow oo ka wada tirsan gobolka gedo kamiinkaasi waxaa lagu dilay hal askari oo murtada saddex kalena waa lagu dhaawacay sidoo kale kolonyo gurmud u ahay murtadiinta kamiinka loo dhigay iyo mujaahidiinta sidoo kale kamiin u dhigeen waxaana halkaasi murtadiintaasi looga dhaawacay sargaal alxidigle ah oo lagu magacaabo cumar dhaqani shalay ayay eed markii ciidamada mujaahidiinta howlgal qarax ay ka fuliyeen gudaha degmada daynil ee magaalada muqdisho waxaana qaraxaasi allah fadligiisa ku dhintay shan iyo toban askari murtadiin ah tiro intaasi ka badanna waa ay ku dhaawacmeen ciidamada mujaahidiinta waxay sii kordhiyeen weerada lagu naafeynaya cadowga allah ee soo bahaystira dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta wajihaadku mubaarak mahadsanid maxamuud ganacsata soomaaliha ee dhimasho dhaawac loogu geystay dalka koonfur afrika xil ay sii kordhayso dhibaatada ay la kulmayaan soomaalida ku dhaqan dalkaasi walaalkeen yaasir maxamed ee faahfaahinaya ganacsato soomaaliyeed oo dhimasho iyo dhaawac loogu geystay dalka koonfur afrika wararka ka imaanaya waddanka koonfur afrika ayaa ku waramaya in ganacsato soomaaliyeed dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen weerar ay fuliyeen kooxa burcada dhacdadani ayaa waxay si gaara kaga dhacday xaafadda hawtbay ee ka tirsan magaalada caybton kooxaha burcadka ah ayaana rasaas ku furay goobo ganacsi hal ruux oo soomaali ah ayaa ku dhintay falkaasi halka ay ku dhaawacmeen ilaa iyo saddex kale ganacsadaha soomaaliga ah ee dhintay ayaa lagu magacaabaa cabdiraxmaan muxidiin buursexde halka saddexda dhaawaca ahna laba ka mid ah ay xaaladoodu liidato sanad waliba kooxaha burcad koonfur afrikaanka ah ayaa dalkaasi ku dila tobannaan ganacsato soomaali ah iyagoona sidoo kale boob u geysta goobahooda ganacsi kumanaan soomaali ah ayaana waddankani ku leh ganacsiyo kala duwan aad buu mahadsiyan walaalkeen yaasir oo kaasi ahaa maamulka islaamiga degmada caalboor ee wilaayada galgaduud ayaa dowladdiina usoo gabagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaasi marwaan maxamed ayaa faahfaahinaya saxaabiga jaliilka ah ee sacad bin mucaad radiallaahu canhu ayaa loogu magacdaray dowlada diiniga ah oo lagu soo gabagabeeyey deegaanka ceeshiil oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada caalbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda waxaa dowladani loo soo guraanaday odayaasha dhaqanka iyo nabadoonnada bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka ceelshiila kuwaasoo tiradoodu ay gaaraysa ilaa lix iyo toban oday dhaqameed oo ka mid ah odayaasha deegaankaasi kun caaliman oo mutacaliman ayaa shacaar looga dhigay dowladda waxayna ahayd mid socotay muddo toddobaad ah iyadoo odayaasha dhaqanka ay halkaasi qaateen duruus kala duwan oo muhiim u ahaa wax badanna ay ka faa'iideen marka laga soo tago duruusta lagu qaatay dowladda waxaa intii ay socotay looga halay muwaadiic muhiim u ahaa deegaanka kuwaasoo ay ka mid ahaayeen nadaafadda deegaanka oo laga shaqeeyo iyo in odayaasha dhaqanka ay ka shaqeeyaan ilaalinta goobaha caamka ah kuna booriyaan bulshada gulaanadkii dowladda loogu magacdaray sacad bin mucaad ay qaar ka mid ah odayaasha ka qayb galay oo ka hadlay sheegeen in duruus fara badan ay ka faa'iideen dowladda iyagoo maamulka ka codsaday in loogu soo celceliyo bismillaah annagoo odayaasha ceelshiil ah dowlad hal isbuuc socotay dowladaasoo ay ka soo qayb galeen odayaasha naqobada ceelshiil odayaasha ceelshiil dowladaasaa u soo xirantay berga waxyaalaha lagu qaatay waxaa ka mid ahay usuuludiin iyo macnaha towxiidka iyo nasabu nabiyi nabiga abtiriskiisa iyo walqafla qafladaasoo calaamooyinkeeda qaflada calaamooyinkeeda wax ninka la dhihi jiray culays iyo wax dhiba lagalma kulmin dadku inay waxbartaanna aaday u fiican tahay walaad waxaan ka codsaynaa inay soo celcelshaan arrimaha noocaasa sanadkiiba mar ama sanadkiiba laba mar bismillaah alxamdulilaah marka hore ilaahay baan mahadinaynaa marka labaad waxaa soo gebangabayna maantay dowlo lagu qaatay tuulada ceelshiil oo ka tirsan degmada caalbuur ilaahay baa ku mahadsan marka labaadna waxaa ku mahadsan dadkii soo qabanqaabiyey iyo cid kastoo lug ku laheed aad iyo aad maaragtay ilaahay ha ka jeesa siiyaan leenahay ajirkoodana ha siiyo waxaa kaloo aad iyaguna sharaf u lahaay odayaashii soo qaabilay oo si fiican wax u bartay waxyaabaha lagu qaatay aad bay u fara badnaayeen hadda sooma koobi karno waxaase ka mid a arrimaha caamka in la ilaaliyo sida masaajidda oo salaada loo ilaalinayo oon laga maarmin dariiqoo kale iyo wadooyinka waxaa ka mid a ceelasha waxyaabahaasoo dhan baa ka mid a intaasoo dhan waa laisku baraarujiyey adigu waxayna ku dul wareegayaan waxaasoo dhan aayadda qur-aanka ahaydoo watacaawanuu cala albiri wataqwa walaa tacaawanuu cala ismi walcudwaan qola kasta marka odayaasha maaragtay si aad iyo aad ayaan maaragtay sharaf sale ay u qaatay waxaan rabnaa in waa ku camal falaynaa insha allahu ilaahayna kuwa ku camal falaha naga dhigo cidda soo qaban qaabinsana inay soo celiyaan markastaan uga baahannaha insha allahu haddee waxyaabaha kaloo lagu qaatay waxaa ka mid ahay dowra nuqabaa waxa la yidhaah nuqabadu inaysan maaragtay shar ummadda ku horkaceen khayr ku horkacaan intaasaan isu sheegnay waana qaadannay waana soo dhoweynay insha allahu tacaala hadda ka bacdina waan rajaynaynaa in ayadoo kale maaragtay aan ka qayb qaadanno intii isugu timidna ajir allah ka siiyaan leenahay qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa ka faa'iidaysanaya dowlaadka ka socda wilaayada iyadoona horumar dhanka waxbarashada ahna laga dareemayo guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada mahadsanid marwaan bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka hiiraan jubbada dhexe baay iyo gedo ee ka faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ee ka socota wilaayaadkaasi aan ku horumarna wilaayada hiiraan waa kan walaalkeen cabdilqani maxamed iyadoo degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan ay si xowl ah kaga socoto xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ee saddex maalin ka hor ay ku dhawaaqday wilaayada hiiraan ayaa waxaa degmada buqa qable kusoo gebagaboobay kulan ay wilaayadu la yeelatay nuqabada iyo odayaasha dhaqanka ah ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada sheekh guuleed abunafaan oo hormuud ka ahaa kulanka ay wilaayadu la qaadatay nuqabada ayaa waxa uu waaliga si gaar ah odayaasha dhaqanka kula dardaarmay inay ka soo baxaan doorka kaga aadan xamlada naqiibow ilaahay mas-uul buu kaa dhigay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi baad ku jirtaa ilaahay subxaana wa tacaala waa ku weydiin doonaa macna mas-uul baa tahay baa laga wadaa in ay la socdaan nabadoonnada xaaladda dadka ay mas-uulka ka yihiin horta dadka aad mas-uulka ka tahay siyaasad ahaan dacwo ahaan akhlaaq ahaan amni ahaan dhaqaale ahaan dadka aad mas-uulka ka tahay ood naqiibka u tahay ha kor joogtaynin oo kor ha ka joogine waa inaad xog og tahay macluumaad ka haysid maxaa ku kordhay maxaa ka dhinmay maxaa ku hallaabay adduunye dhaqadkooda mas-uulka tahay adduunye dhaqadkooda adduunyada see u dhaqaan nabadoonnada iyo nuqabadiiya inay ka warqabaan axwaasha dadkooda danyarta ah kana caawiyaan wixii karaankooda ah odayaasha dhaqanka oo dhankooda ka hadlay kulanka ayaa ballanqaaday in si buuxda uga qayb qaadanayaan islamarkaana ay dhaqangelinayaan qodobada nuqabada kaga aadan xamlada ilaahay amaad iskale subxaana wa tacaala lagu soo jimciyey halkan oo noogu yeertay walaayada gobolka iyadoo laga hadlayo in dadka loogu yeero macnaha xamladii guud ee xarakada ay ku dhawaaqday oo ahayd rishaadul umma ilaa sabiili rishaad si maarata ummadda loo gaarsiiyo nuqubadana waxay qayb ka yihiin dadkaas mas-uuliyiinta ah ee ilaahay uu waajib kaga dhigay inay dacwada gutaan ayay qayb ka yihiin insha allahu tacaala waxyaalahana loogu yeeray oo inaan ka qayb qaadanno ana waa ka qayb qaadanayna insha allahu tacaala say tahay maadaama aan mas-uuliyiin aan nahay waxyaalaha mamnuucaadka iyadan las amray ee dadka aan mas-uulka ka nahay inaan gaarsiinoon amarno iyadana waa wax loo baahan yahay waana gaarsiin doonaa insha allahu tacaala annagoo ah nuqubada gobolka hiiraan waxaa nala kulmay walaayada ayaa nala kulantay xamladan socota awgeed ah maadaama marka nuqubada aan nahay doorka nagu aadan dadka mas-uulka aan ka nahona hoos imaanaya inaan ugu yeerno diinka inaan fasahaadka aan ka celinno inay yacni gaalada ay dab ordayaan aan ka soo qabanno waxay awooddeenna ah diyaar baan u nahay kulunkaan maanta meesha ka dhaco nala kulantay walaayada nala kulantay wax alla waxayna amartayne diyaar ayaan u nahay inaan dadkeenna cadowga aan ka soo reebno diintana aan ku jiidno aan yacni annaga hormood aan u noqonno meel kastoo nala gashana aan lugaha aan la galno diyaar ayaan u nahay halkan maanta laiskugu yimid meeshaan oo ah degmada buqa qable oo saldhig u ah gobolka hiiraan waxaa laiskugu yimid waxa weeye in islaamka la horumariyo hadday tahay dacwo ariyaash iyo haddii tahay dacwo shaarac iyo haddii tahay horumarinta diinta islaamka dhan kastoo loo jeesto waxaan diyaar u nahay ilaahay dartiis inaan u qurnoon isu taagno xamlo islaami ah oo ka timid walaayooyinkoo dhan wada marayso annagana inaan qaadno waxaan diyaar u nahay xamlo kastoo dhacdo oo ku saabsan shareecada islaamka inaan ka howlgelayno hadday tahay dhimisho hadday tahay dhihid hadday tahay dhiibid insha allahu ilaahay idinkiis degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaa maalintii saddexaad si dardar leh kaga socota xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad taasoo ay si wada jir ah kaga faa'iidaysanayaan bulshada qeybaheeda kala duwan mahadsanid cabdilqani dhanka wilaayada jubbada dhexe waxaa walaalkan cuhmaan axmed dhuubo warbixintan inooga soo gudbinaya xamlada dacwiga ee ka socota wilaayadaasi iyadoo qayb ka ah xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxa ay markaan gaartay deegaano horleh oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada jilib guddiga ku howlan hirgelinta xamlada iyo culimo ayaa gaaray deegaanada jiinka webiga oo ay ku nool yihiin bulsho aada u fara badan guddiga ayaa xamlada gaarsiiyey ilaa iyo laba iyo toban deegaan oo laga maamulo degmada jilib halkaasoo ay ku sugnaayeen boqolaal bulshada qeybaheeda kala duwan qaar ka mid ah mas-uuliyiinta deegaanka iyo waxgaradka ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga landalus kana waramay xamlada soo gaartay iyo qaabka ay ugu faa'iidaysteen anoo mas-uultahay laba iyo toban tuulo oo hoos tagta tuulada burinasiwo oo ka tirsan degmada jilib jubbada dhexe waxaa maanta noo yimid maamulka degmada iyo culimada waxayna soo gaarsiiyeen xamladii ahayd irshaad alcumma ilaa sawir rashaada waxaana lagala hadlay maaragta alamru bilmacruuf wanahy anmunkari aad bayna noogu booriyeen sidaasoo kale waxay nagala hadleen maarata salaada iyo maarata masaajidda camiritaankeeda sidaasoo kale waxay nagala hadleen maarata tarbiyatul awlaad ay nagala hadleen xijaabkay nagala hadleen asam iyo wataaca bay nagala hadleen munkaraadkii baana laga hadlay muqaadaraadkii noocyada kala duwan baana laga hadlay aad baana looga hadlayey annagana waan qaadanay waxaana ballan qaadayna maarata in annagana aynu gaarsiino deegaanadii aynu ka nimid guud ahaan aan mas-uulkaan ka nahay inaan gaarsiino magaca murjaan waay tuuladayna haranka waay maanta maylin hadalay insha allah horta salaadii iyo hijaabkii iyo iyo marka munkarkii iyo iyona nin sheegay taasna qaadani dadkina waa gaarsiineen insha allah hadii ilaahay dhaho iyo masaajideed la amaro taasna nin fari insha allah unan taas qaadani dadkina waa gaarsiineen insha allah hadii ilaahay dhaho anagoo ah maxamed sheekh cali waxaana ka socdaa deegaanka madhooka al-amru bilmacruuf wannahyu can almunkar xijaabka in lays amro waxaa kaloo ka mid ahaa waxyaalaha muqaadaraadka in layska reebo wilaayada islaamiga oo jubbada dhexe ayaan ku mahadlinaynaa iyo anoo ka socda tuulada buuroballey magaciinu yahay cabdisalaa cabdiraxmaan ibraahim maanta waxaa noo noo yimid walaayada degmada jilib awaamirta nafaran waxay ka mid alamr bilmacruuf annahyi almunkari sidoo kale ka mid tuwaakada jaadka sigaarka iyo wixii halmaala iyo waxaa kaloo nala camray oon qaadanay in masaajida la camro oo la camiro anigoo ah sulaymaan jeylaani cumar tuuladana ku socdan buulanlasiiwow oo hooseedaas degmada jilib mayna sadiirsiyeena xamladii olanka magacdari irshaadul umma ilaa sabiili rashaad lawal badana ka faa'iidaysani sheekh cumar xayaa kallah ayaa wacdiyey boqolaal ka mida dadkii soo xaadiray mid ka mid ah goobihii lagula hadlayay bulshada ku nool deegaanadaasi aan iska kaalmaysanno wanaagga faritaankiisa iyo xumaatada reebitaankeeda allah qur-aankiisa wuxuu ku leeyay waltakum minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri waya'muruuna bilmacruuf wayanhawna cani ilmunkar ummadda inta badbaadaayay waa inta dadka wanaagga u sheegta annaguna ummatu maxamed baan nahay dariiqii nabigaan ku taagannahay shaqadeennu waa shaqadan baan leenahay nabigeennu wuu dhaaranaya calayhi salaatu wasalaam wallaahi baan ku dhaartay bu nebi maxamed leeyahy sal alay slam wanaaggaad isfaraysaan ood isfaraysaan ood isfaraysaan wallaahi baan ku dhaartay xumaatadaad iska reebaysaan ood iska reebaysaan iska reebaysaan wallaahi baan ku dhaartay kiina gar daran ayaad qabanaysaan ood xaqa ku joojinaysaan welibana waad ku joojinaysaan xaqu waa kana dhinacna u dhaaf baad leedihin dhanka awlaada baay iyo walaalkan abuuxasaan waxaa weli halkeedii ka sii socoto xamladii dhowaan ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ee baac ee loogu magacdaray irshaadul umma ilaa sabiili rashaad xamlada waxay gaartay dhammaan degmooyinka deegaanada iyo tuulooyinka miyiga iyadoona si dardarla ay kaga socoto guud ahaan wilaayada oo dhan kumanaan muslimiin ah oo ku nool deegaano dhowra oo hoostaga degmada bardaale ayaa ka faa'iidaystay xamlada iyagoona ballan qaada inay dhaqan gelinayaan xamlada dadka tuulooyinka lagala kulmay ayaa sheegay inay soo gaareen wufuud ka socotay wilaayada islaamiga ee baay culummo nuqaba iyo waxgarad islamarkaana ay qaateen go-aankii ka soo baxay xamlada kulamo goonogoone ah oo wilaayada ay la qaadatay bulshada ayaa si toosa looga hadlay xamlada iyadoona la isla meeldhigay fulinta qodobadii ay wilaayada kala hadashay muslimiinta ay la kulantay ee ku noolaa deegaano hoostaga degmada bardaale ee wilaayada baay deegaanada wilaayada ay gaartay ay la kulantay muslimiintii ku sugnaa waxaa ka mid ah buulaxaw kurtun kaslow irinleeye lowgoof mooro waraabo sarmaandheer iyo deegaano kale oo dhammaantooda hoostaga degmada bardaale ee wilaayada baay waana kuwan qaar ka mid a bulshadii muslimiinta ah ee deegaanadaasi lagala kulmay oo ka warbixiyey wufuudda soo gaartay iyo waxyaabihii lagala hadlay alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale hamladan oo ka timid dhee walaayada gobolka baay aan la kulannay xamlo aada u cajiib badan baan ahay oo ka hadlaysay awaamirtii kitaabka iyo sunnada ka tarjumaysay gaar ahaan maamulka walaayada iyo awaamirtii ka soo baxday nawaahidii iyagoo tafsiilisan baa loo soo sheegay annagoo fidhina goobjoog aan ka nahay annaguna si fiican baan u ajiibnay wixii awaamirta ka soo baxday insha allahu tacaala inaan ku shaqeeya inaan diyaara unahay haddii ilaah yaraa هاي وايد فعلا كفلوا كفلوا برجع دقيقة برجع بتكفي ايدي ايدي ما يجوا ما شاء الله تقول ما يجوا دكان ليه أنا تقول ما يلك هذا له تقول دابع أو كفيسة ما يجوا مرة ديال دبوي أو ولا خيسة أو كلا يدار كذا أو كفيسة يو هان سبر كله أو ما يجوا هان على مدة قلبنا أو كبرن ثم يو ما يجوا هان alaabto magayaalka macnaha ilaasi barnaamijkaas ku qoran qaaqasan may baaha nool hadal ajine warso may baaha dhow maasha allah usaqeylaan aragna walibaan idin sheegay ardaydani waxyaalaha oo diinkada aan ogolayna shareega lay ana arday wala ka talo noocyaalo kale na aan tolnay la idin sheegay macnaha hijaabada oo ardayda tafiifka iyo walaakaneen aan tolnaa ijaabada islaam gaalada caadiga leynan talo arrintaas aranfaylo aranfaylo eedaanka faraxsana insha allah hadu ilaah yusuf edan fari boolaha ugelgelay nabiluhe walinina fari gaadani walina nooreeda mid farin hilib ganacsatada wala badan oo baa kumid leh dhar kafiifa kumid leh dhar warkagoran kumid leh waxyaabahaasana na fari wanina kuwernay gaadani raashundhi iyo dolaagasi wala badan oo ulmaadaya warbixinin kubiideeda warkaas digadon xamladii dhowaan ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ee baay ayaa markan u muuqata mid gabagaba ah waxaana ka faa'iidaysanaya dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool wilaayada aad buu mahadsanyihin walaalkan abu xasan oo kaasi ahaa ugu dambeyn bulshada ku dhaqan wilaayada gado ay sida uga faa'iidaysanayaan xamlada dacwiga waa kan walaalkan casaam carafaad iyadoo weli si habsami loo socota xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa waxay wilaayada islaamiga ee gado kulan ballaaran la qaadatay bulshada ku dhaqan deegaanada shanqolow ilbeete iyo deegaano kale oo badan kuwaasoo hoostaga degmada baar dheer ee wilaayada gado qaar ka mida bulshada deegaanada shanqolow ilbeete caanoole iyo deegaanada kale ayaa si weyn u soo dhaweeyey xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ay ku dhawaaqday wilaayada xamlo eed iyo eed qiimaq leh oo bulshada kaywaja shal duumanaha insha muhimiyad weyn leh yaanaana deersiin xamladaas oo macnaha ah alamru bilmacruuf wanahy an almunkari marka runtii xamladaas oo qiimada leh walaalahana deersiyan mayba lala kulmaya odayaasha culimadii ganacsatadii baawareydii intada bulshada manaa qiibaja shal duwan lala kulmi runtii odo manaa walaalaha biyayan juhdi eedi yeedan weyn alxamdulilah xamladii walaalaha nin sheegnay inaan qaadani lagodoogni nacanfa'adi inay waxyaabaha iyo sheegeen oo dhan wal una macnaha ninkajarna adduunyadan iyo aakhiradan dagninkajarna iyin wali adduunyadan iyo aakhiradana dagninkajarana no reeban awelna macnaha taasa aan surnayni jasaahum allahu khayra lana ahlilaa oo hooseeya si degmada baar dheere ee gobolka gedo may bahana deerka yihiin fariimo oo amiirka haneendari ilaahay xifdiya abi cubayda xafidahu allahu tacaala warcaahu wadatara allahu amsaalahu bayna almu'miniin fariimooyinkaas haneendari may kumada ahaa moobeeladii oo kaa maraga lahay fariintii oo amiirka haneendari hana deerti ilaahay ka mahadsan waana qaadani waana fariintiimay lana waa midka hanenderi ilaahay xifdiya qaadani waana dheeni waana kadhagamo doona insha allahu tacaala jazaaka allahu khayr fariintiyahaasiinase guud ee waan qaadani ilaahay ka mahadsan alxamdulilah aan oo manaa ku turjumaa u dhiibta ganacsiga may baalenaa fariintiyahaas inuuna qaadani fariintaas oo kumid ah waxyaabaha oo laka ganacsadaa oo sida bacyooyinka sida may lahay moobeelada oo kaamarada leh sida fanaanadooyinka qoraalka jinne oo arday gaaladan shayaadiinta abay ka wada qoreen sida mootooyinka may lahay naago ajinabada ee kaska laka qaadaw oona daahiyaalka walaa ka gorgoron gaalada ka gorgortay waxyaabahaas marag digaada marag arigi waljina dhown mana arday gaaladan arday sheenti ini may lahay dadka muslimiinta ee ardayaan lakahadaafyahay dhasiyo laku mamnuuc oo fariintaasaa kubati walaayada guud amiirkan awoweyda jazaaka allahu khayr unun arrintiyahaasi mid baa lana ani unsa guud ee unan qaadani samicnaa wa adacnaa ini atamwaji samicnaa wa casaynaa ini anhaan yan sheegaan walaalaha inshaanina kamahadsanyiin bacdallah marka insha allahu fariintiyahaasi insa guud ee waan qaadani insha allahu haddii ilaahay raalakana waxaan dhawaayaan ilaahay hasbeen waa lana jazaaka allahu khayr wali fariin e oo islaamka hadiri abu cubayda hadiri xafidahullahu unasa toos ee waxanin deerti fariintaasow waana qaadani xamladan oo si weyn uga faa'iidaysteen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxay ka socotaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo warkii subaxnimadii kaga imaanaya idaacadda andalus waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu